الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لباتنات كتابك الياقوت النفيس waxaa soo dhammaaday wixii la xiriiray cibaadaadka maadaama fiqihigu u qeybsamayo cibaadaad iyo mucaamalaad iyo ankixa u guurkii ah guurarkii ah iyo faraa-id hadda qeybtii koowaad baa noo dhammaatay waa cibaadaadka waxaa bilaabanaynaa qismigii ama qeybtii mucaamalaad mucaamalaad bilbeyc baa la yihahda beeca mucaamalaadkii lagu mucaamaloonayay beeca iyo iyo albeyc washiraa inaa waxgadid in wax la galo la beeciyo iyo in wax lasoo gato waxay ka mid tahay waxyaalaha daruuriyaadka a lagama maarmaanka nolosha waxaa wadatid oo dhan waa wax aad soo gadatay wax aad ama waxbaa iska galaysaa ama waxbaa soo galaysaa nolosha u baahan ayib beeca marka qur-aanka waa lagu dhex sheegay aayaad kooxa waxaa ka mid ah wa axalla allahu lbayca ilaahay wuxuu xalaaleeyey beeca wa xarama riba ribadana ilaahay waa xarimay ribada waa laga hadli doonaa ilaahay waa xarimay ayib aayad kale laa taأkuluu amwaalakum baynakum bilbaail xoolihiina dhexdiina baail ha ku cuninina ilaa an takuuna tijaara laakiin haddii tijaaro iyo rogroosho iyo ay tahay qaab xalaala loo maray waa la ogolay aayad kale wa ashhiduu idaa tabaayactum markaa wax kala beecsanaysaan markhaanti u sameeyay ayb haddaba sidaa markay tahay xadiid baa odhanaya nabiga laga wariyay calayhi isalaatu wasalaam kas kasabka maxaa ugu wanaag badan ugu diibsan marka waxaa la yihi qofka shaqada uu gacantiisa ka qabto iyo beec kasta oo wanaagsan oo mabruura beec mabruur xaj mabruura ma maqli jira beec mabruur waa maxay albeycu lmabruur waxa weeye waa beeca maa khalaa min alkhayaana walqish qashiga khayaanada iyo isdabamariska iyo waxa beec aysan ku jirin nadiifka ah beecaas waa cajo badan yahay dadkana ansaaq tiro badan baa beeca kusoo gasho oo waxa wey nolosha inta u badan iyo arsaaqda inta u badan beecaaba loo soo marinaya haddaba tijaarado ganacsiga iyo zaraacado beeraha in wax la beertaa labadu way cajo badan yihin kee fadli badan baa culimmadu isku hayaan zaraacada iyo tijaarada albeycu beycu luqatan xagga luqada muqaabalatu shayin bishayin shay shay la qaabiliya la yihahda muqaabalatu shayin bishayin waa xagga luqada ha shay haddii shay la qaabiliyo muqaabalatu shayin bishay waay culimaa ku dadha calaa wajhi mucaawada shay shay la qaabiliyo calaa jihati lmucaawada oo bedel qaadashada jihadeeda maalan waxaa baxaya haddaa hadda salaan qofku bilowda assalaamu calaykum isaguna uu ku dhaho kaaradiya wacalaykum assalaam waxa weeyaan shay shay la qaabiliya wey laakiin baa min jihati lmucaawada ma wax la kala qaatay wax la kala badashay wax maaha waxbaa la salaamay wa salaantiina waa la radiyey wa sharcan xagga sharcigana beec waxaa la yidhaahdaa caqdu mucaawadatin mucaawado iyo bedel qaadasho caqdigeed taasoo maaliyatin mucaawadadaasoo maaliyatin maal loo nisbey waa caqdi mucaawada ayb oo maaliyati waxaa jira wixii aan caqdi hadda uusan ku dhex jirin mucaadaad baa la iska dhahaa xagga beec sharciga ku guntamaya ma jiro madabka inkastoo imaamu nawowi uu doortay in beecu iskaga guntamayo wax kastoo dadku beec u yaqaanaa hadda dadku waxaa intaa ma iga siisay iyo waa kaa siiyey qabuul iyo ijaab ma isticmaalaan shayga waa imisa waa intaas keen bes lacagtii buu diraya ama hadhow waa kuu keenay dhahay wax la mida marka wixii mucaadaad oo qaabkaas oo kale ah beecii xagga madhabka muctamadkiisa inuusan ku ansaxayn imaamu nawowi baa waxa leeya wax kastoo dadku beec u yaqaanaan oo ku tiriyaan beec bay noqonayaan ayb marka waa caqdu mucaawada waa bad- beec waxa weye xagga sharciga bedel qaadasho caqdigeed markaa wax beecinaysa waxba aad ma qaadanaysaa xaalan kaa galoo iska dhaqaaqi waxba melihi maaha waa mucaawada waa bedel qaadasho oo maaliya weliba maal loo nisbeeyey bedel qaadasho maali ah oo maal la xidhiidha oo maal loo nisbeeyey taa weeyaan ayib waxaa jira caqdi oo mucaawada ah iska mucaawado ah laakiin waxa baxay waxaan mucaawado ahayn hibada oo kale waxaana kuu hibeeyey kitaabkaana kuu hibeeyey markaa dhahdid waxa weeyaan ma aha wax mucaawado wax qofkaa wax u hibaysay inaa wax ka qaadatay ayib maaliyatin markii la yirina waxaa baxaya nikaax oo kale guurka oo nikaaxa markuu dhaco oo kale waxa weeyaan maali ma aha taasoo tufiidu faa'iidaynaysa milka caynin cayn milkigeed caqdigan mucaawadatu caqdu mucaawada oo maaliya tufiidu faa'iidaynaysa milka caynin cayn milkigeed shayga markaad ma garatay beeciso soo qaadato bedelkiisii dee waxa weeyaan waa milki wixii adaa leh dayib ama ma ahee milka caynin faa'iidayn maysee wixii aad soo garatay alaamilkiiyo moogta waxay faa'iidaynaysaa manfacatin manfaco milkigeed oo cala ta'biidi abad yeel ah weligeed manfaca milkis ama cayn baa milkiday kitaabkaana garatay waa cayn aa milkiday sheegaan adaale see ku yeelata anaa soo gatay ama manfaca baa qofkii milkinaya manfacadaas waxa weeyaan manfaca cala ta'biid weligeed ah abad yeelid ah abid manfacaad caqdigaan kula soo wareegtay wey maxay noqon kartaa gurigaada meel loo mara male waddaa u baahanta waddadii baad caqdi galatay waddadii marka manfacadeedii baa qofkaan milkinaya inuu meeshaa maro gaarigiisaa ka soo baxaya dadkiisaa maraya xoolihiisaa maraya khalaas waa manfaca cala ta'biid weligeedba bes meeshaas manfacadeedii baa hadda waxaan cayn adoo iska leedaho dhul aad raranaysa waddadii maaha waa manfaca manfaca lagu qabaa waana cala ta'biid waa weligeed in meeshaa la maraa lagu tafir dariiq furan haa dayib aw manfacatin cala ta'biidi waxaa la mid ah derbigan deriskaada baa waxaa rabtaa tiir ama qori ama garanaysaa alwaax inaad ku mudatid markaasaa derbigaasaa ku ahaynayad balbala halkan ka dhisanaysaa ama guri daashaa ka dhisanaysaa waagi hore derbiyada deriska baa maaragtay lasoo dul saaranta markaa taasoo kale waa manfaco manfacay noqonaysa ayib waxaa kale sadxiga ama guriga dushiisa jaranjaradii loo mareeyey ama manfacadii dushiisa inaad wax ka waxaysatoo kale waa manfaco taasoo kalea ka mid a ayib marka waxaa la yidhaahdaa manfaca cala ta'biid ayay noqonaysaa waxaa lagu leeyahay qofkii doonaya weydi sharaxa wuxuu qoraya waxaa ku waajiba qofkii doonaya inuu beec wax gado ama wax soo gato an yatacallama shuruudahu wa arkaanahu inuu barto shuruuda iyo arkaanta beeca iska ganacsan iska gadin iska soo gadan shuruudda iyo arkaanta marka ogaado waxa beeca wanaajinaya iyo waxa fasahaadinayana waa inuu barto wa ilaa haddii kale xaaraanba qofka ku dhacaya laa wixiiba cilmi uma leh in badan baa marka oo dadka ka mida muslimiinta baa mucaamalaadka inay bartaan faraha ka qaaday oo aan u aaba yeelayn waddada xooluhu ku soo gelayaan xoolaha ku soo galeen faa'iidana ka hel wax ka badan niyaddooda kuma jiro bes boqolkiiba intaasaan faa'iiday xoolaha ay soo galeen khalaas say ku soo galeen iyo waxay tahay ma garanayaan taasina wa taas waxaa la yidhahdaa imaamu abi xaniifa alimaamu abu xaniifa taajir buu ahaa marka ribixa boqolkiiba shan ka badan ma qaadan jirin faa'iidada boqolkiiba shan ka badan ma saari jirin shayga ee dadkii baa loo turayaa boqolkiiba laba boqol haddaa saarin iyo boqolkiiba boqol haddaa saarin ya soo ma samayn jirin oo isagoo meeshiisii dukaankiisa ganacsiga dhar iyo waxbu geli jira nooca wanaagsan kun buu ku geli jiray dirham nooca kalena shan boqol oo dirham maalin isagoo maqan wiilkiisii meesha gelayay qulaamkiisii baa nin reer baadiya wuxuu ka galay tii shanta boqol la geli jiray buu kunka sii abu xaniifa waa maqayn ninkii reer baadiga markuu dukaanka ka baxay abu xaniifa ka horiyey yar intee lagaa siiyey sayo kun sayo inakeen cud maci iraac aniga inakeen waa noqonaya wuu soo noqday wiilkiisi ninkii qulaamkii gadayay wuxuu ku yidhi maxaa shay shan boqol joogay ninkan kun uga siis saa ninkii alaabta gatoo reer baadiga abaa wuxuu yidhi aniga hadda dood ma qabo beeciina waa dhammaaday raalli baana ku ahay khalaas iska dhaaf haba aniga hadda shaygii gata imaamkii wuxuu yidhi adigu waxaa khiyaar u leedahay inaad mid labaad daayatid shan boqol baa kaa maqan soo ma shay kale tanaa maradaa wadatid marada la mida inaad qaadato oo kale laba meelood beel shan oo kun baa bixis inaad saa samaysid kow iyo lacagta in annaga markaa kaa hayna lacag kale lagaama rabo iyo inaan mid ka fiican ku siino oo kuwa kunkunka la gado ah kaasuy hadday saa tahay waayahay mid labaad mare labaad sii maradii labaad oo shanta boqol labaada baa la sii taas u dadaaliyay abu xaniifa arrimo kale oo cajaa-ibo taasoo kale la midana wuu ka hadlayaa kitaabka marka haa-ulaahi hum rijaal bay kuwaasi waa kuwii raggi ragga ahaa weeye wanaagga ku caanbaxay iyo cilmiga arkaanulbayci beyca arkaantiis arkaanulbayci halaaatun saddex weeyaan haddaba halkaan ka baro beyc arkaan buu leeyahy saddexdaas tiiba laba loo qaybinayaa saddex beer labaa waay caaqidaani labada wax kala gadanaya labada ca wax kala xiraya labada beeca guntaya macnaha midka gadanaya iyo midka laga gadayo wey wahumaa isagaa kuu sheegay labadaas albaayicu kan wax beecinaya iyo walmushtari kan wax soo gadanaya wey horta labada waa ilha waa rugniga koowaad caaqidaan baa la yihahda ayb wa macquudun calayhi midka dushiisa la guntayo oo la caqdinayo macquudun calayhi caaqidaan oo baaciyo mushtara macquudun calayhi oo ah wa huwa hamanu waa lacagtii wax lagu gadanayey iyo walmuhamanu kii la lacageynayay mid waa la qiimeynaya waa la lacageynaya imi soo maraya imi soo marayaa marka la yidhahdana dee lacagta wax lagu gadaya la rabaa haa kan waa la qiimeynaya kitaabkan waa imis waa intaas iyo toban dollar baa matalan lagu yiri iyo dee thamankii laga bixin lahaa thaman iyo muhaman baa lahaa thaman iyo muhaman caaqidaankana maxaa la dhahaa baayic iyo mushtari albaayicu walmushtari baayic waa midka shayga beecinaya isago keenaya waxaad doonta keen kitaab baa galaysaa ari baa galaysaa geel baa galaysaa lo baa galaysaa shayga qofka beecinaya wey mushtarna waa kaga wareegaya oo gadanaya haye waa labadii qof maxay ku wixii ay gadayeen aaw waxay kuka ku kala gadayaan waa macquudun calayhi oo waa hamanka iyo mufamanka waaye haman waa qiimihii iyo lacagtii kan wax gadanaya u bixinayey mufamanna waa kan la qiimeynayey oo baayicu keenay baayic markuu shay keeno shay waa la qiimeynaya mushtarku markuu shay gadanaya shaygii lacagtiisa u bixinaya markaas khasamaa lacagta inay mid iska cad lacag caadiya wararada tahay soo doorashay baa shay lagu gadaya waay taasina waa taas kii saddexaad wasiiqatu wasiiqadii wahiya siiqadu aliijaabu wey iijaab waa kaa galay iyo walqabuul aqbal waa kaaga gantay waa aqbal aliijaab walqabuul iijaab iyo qabuul baa la yidhahda waa siiqadii weeyaan ayib mid kastana shuruud buu sii yeelanaya waxaa lagu leeyahay iijaab waa qofka shayga suuqa keenay ama gadaya qowlka uu dhahayo waa kaa gaday waa kaa siistay ya waa kaaga beeciyey qabuulkuna waxa weeyaan qofka wax gadanaya hadalkiisa marka isla diinteena islaamku dadka waxay ugu yeeraysaa nabadgelyo iyo iswaafaq iyo itifaaq waxay diidaysaa khilaaf iyo dood iyo muran labadan shay intaasaan siin lahaa iyo intaasaan noqon lahaa iyo intaa ma joogeen iyo ma lama rabo marka hore waa in la heshiiyo waxaa la kala gadanayo dhan waa wax lagu heshiiyey marka hore la heshiinaya bas hadhow khilaaf ma imaanayo haddaan shayga awal lagu heshiin waa iska qaato intaasoo maraya hese kaama siiyeen intaas intaasoo noqon lahaa baa la diidayaa iyo khilaaf inuu meesha imaado haddii aan heshiiskaas meesha imaanin ama shuruudda la ilaalin dee waxaa imaanaya wax faasid oo aan fiicnayn shuruudul caaqidayni marka labada wax kala guntanaya oo wax kala gadanaya shuruudooda shuruudu lcaaqidayn arbacatu wa afar idlaaqu tasarufi tasarufka sii daysnaantiisa idlaaqu tasaruf tasarufku inuu iska idlaaqan yahay uu iska sii daysan yahay way ka dhigan tahay sharcigu waa inuu u idnay qofkan inuu shaygaa ku tasarufi karo maalan qof wax gadi kara waxna gadan karaa laba dad baa baxaya maxaa ka mid a ilmo yar sabi qof waalan qof maxjuurun calayhi yaa la sharay la sharay waa maxay dowladdaa waxaa la yidhi waxba ma geli kadib waxna ma garan kadib dayn baa loo haystaa xoolaha uu leeyahay iyo daynta lagu leeyahy daynta lagu leeyahaa badan ilmo yara oo hadda dadku waa iskaga dirsanay ilmo yara oo dee waxba gadi karin oo mutlaqu tasaruf ahayn idlaaqu tasaruf lama hayo mid waalan kuwaasoo dhan meesh ka baxay waxaa kaloo shardiga wacadamu ikraahi dirqin la-aanteed bikayri xaqin xaq dar qofkan waa inaan lagu ikraahin ama lagu khasbin inuu shaygaan gado ama gato bikayri xaqin ikraahaasu bikayri xaqin xaq la-aan haddii xaq loogu khasbayo oo dirqinta la dirqinaya ay xaq tahay beec waa asaxaya laakiin xaq daro haddii lagu khasbayo beecu ma ansaxayo qof baa layidhi khasab gurigaa uga waan xaq daro khasab neefkaa uga khasab intaa uga bixi usugoobis wala waa xaq dare laakiin hadday xaq tahay waxa lagu dirqinayo taas waa ansaxaysa waa waa la ogolya qof baa waxaa lagu yeeshay inuu xoolihiisa gado maxaa yeeli dayn baa lagu leeyay waraa dayn baa lagu leeyay daynta iska bixi see iskaga bixisaa xoolahaada waa inaad gado xoolihii gad baa layidhi wuu diidi waa lagu khasbo waa beecaasi waa saxaya beecaasi waa saxaya ila waa khasab oo xaq ah waxaa kaloo shardiga waa islaamu man qof islaamnimadiis yushtaraa lahu loo soo yushtaraa lahu isagoo loo soo shiraynayo naxwu musxafi musxaf qur-aana iyo wixii la mid ah qof baa kitaab qur-aan ah loo gadayaa oo laga gadayaa qof kitaab qur-aan laga gadayo inu muslim hadda gaalada meelahaas daawacaaday dooneen ta tagaama iska guranaya kutubta waxay leeyihin maanta dhan waa akrinayno argixisada inuu sheegaya ka baarayna qur-aanka iyo wax lamida iyaandhit kuwa madaxdooda ku hadlayay laakiin islaamku waxa weeyaan qof gaal ah qof kitaab laga gadayo ama loo gadayo waxaa shardiya inuu muslim yahay musxafka waxaa la mid ah kutubtii xadiidka ee aafaartii salafu saalixa waxyaalihii wan wanaagsanaa musxafka hadda kitaabkan dhan iswata loogama jeedo xataa in yar in in aan badnayn oo qur-aan hadday ku qoran tahay waa la mid aw amase muslimin baa loo galayaa muslim aw murtadin murtad oo laa yactiqu calayhi xukmu xurabi qof baa waxaa loo galayaa addoon muslima muslimin waa maxay addoon muslima loo soo gadaya addoon muslima qofka loo gadayo waa inuu muslim yahay isagoo gaal loo gadi maayo addoon muslim waxaa xataa la mida ow murtadin murtad waa mid ridoobay oo diinta ka baxay ama kama gala murtadkaas xataa qof gaala lagama gadayo oo isba waa murtade isagoo isaguba murtada qof gaal ah waxa weeye loo gadi maayo oo laa yactiqu calayh kusan ku dul xoroobayn hadduu qofku ku dul xoroobayo kan loo gadayo waa laga gadi karaa markii saa loogu gadaba waa ku dul xoroobayaa taa waa la yeelayaa dhib male taas waa la yeelayaa wax dhibaataa male ayb hadduu mar ku dul xoroobaya dhib male maxaa la diidayaa mid gaal ah inuu milkiyo qof muslima muslim inuu gaal hoos joogo dullaystaa la diidaya midkaan murtadkaana marbuu islaam ahaan jiray markaas waxaa leeyahay waryaa diinta kusoo noqo haddii laakiin uu ku dul xoroobayo aabbihiisba weeye kan wax gadanaya aabbihiis baa laga gadayaa ama wiilkiisi baa laga gadayaa dee markuu gato waa ku dul xoroobayaa dhimale qof xoro ma ah bannaan buu noqonayaa markaa dhimale waxaa kaloo shardiga waa cadamu xiraabati man qof xiraabadiis iyo muxaarabnimadiis la-aanteed ama dagaalkiis la-aanteed yushtaraa lahu yaa cid ciddatu xarbin qalabka dagaalka ama hubka yaa adawaadka lagu dagaalamo qofka loo gadayo oo laga gadayo waa inuusan muslimiinta la dagaalay muslimiinta waa inuusan la dagaalay qof muslimiinta la dagaalaya haddii hub laga gado lama ogolo laanna muslimiinta ba kula dagaalaya marka maxaa shardiya cadamu xiraabati man qof xiraabadiis xiraabada waa dagaal la-aanteed yushtaraa lahu cid loo gadayo ciddatu xarbin adawaadka ama hubka dagaalka hubkiisa iyo qalabkiisa qofka laga beecinayo waa inuusan muxaarib ahayn xaraabo waa inuusan islaamka kula jirin wax kastoo hub dagaalka wax ka taraya wey lagama gadi karayo hadda inaga waxaad inaana gaalada ka gadin hubka noocaasa laakiin hadda gaaladiiba hubkii heshayo iyagii baan ogoleyn hubka khatarkaa inay muslimiinta ka gadaan dowladaha saas awood ba-an u yeelaan hal dowlad iyo laba haddii xoogaa lagu sheego hub khatara inay haystaan waa la iskugu tegaya waa in la burburiyo iyo waa in la baabi'iyo kuwa muslim sheeganaya baa la leeyahay maogta laakiin waxa islaamku markuu xoog leeyahay inaysan gaaladu helin hubka khatarka ah muslimiintu hubkay haystaana waa inaysan ka gadin kuwa gaalada maadaama muslimiinta ay col leeyihiin gaalada waay taasina wataa shuruud اlmacquudi calayh ilaa tii hore waxay shuruud lcaaqidayn baaciyo mushtaq shuruudoodi wataa shuruud اlmacquudi calayhi shayga macquudu calayga muxuu ahaa waa hamankii iyo muhamankii waa wixii wax lagu gadanayay iyo kii la qiimeynayey shuruud buu leeyahay shuruudaasi waa shuruud lmacquud caleyh khams shan weeyaan shan shardi wey shantaa shardi baa la fiirinayaa marka shuruudii waatana kownuhu baa shardi ah shayga la kala gadanayo ahaanshihiisa daahiran shaygaa gadanaysa waa inuu daahir yahay shay daahir waa inuu yahay shay najaaso ah in la kala beecsado lama ogola shay najaaso ah isagaa gadanaysid waa inuu daahir yahay ayib hadda maro najaasowday waa la kala gadan karaa leanna waa la daahirin karaa moogta dhib male wax kastoo la daahirin karaa dhib male ow amase daahir haddousan hayn yumkinu tadhiiruhu dahiridiisu waa inay suurtagal tahay bilqasri dhaqid in lagu daahiriyo waa inay suurtagal tahay shaygu hadda daahir maaha laakiin waa la daahirin karaa waa la ogolyahay ow amase yumkinu tadhiiruhu kownuhu daahiran ahaanshihiisa oo daahir yahay ow amase yumkinu ay suurtagal tahay tadhiiruhu dahiridiisa bilqasli mayrid haddii la mayro daahir buu noqon karaa kaa waa la gadan karaa waa dhimale waa kii la rabay waxaa kaloo shardiga wa kownuhu shayga ahaanshihiisa la kala gadanayo naafican shay naafica waa inay waxtar leh xagga sharciga nafaca xagga sharcigaa baa la rabaa nafac kale a jiro aan qiimo lahayn shaygaani nafac waa inuu leeyahay la kala gadanayo xagga sharciga nafcan kalo dunawiga halkaasaan waxaan ka furtay shaneebo buu ku leeyahay ama khamaar ama balaayo nafc baa kasoo gelaya dhaqaalaha laakiin nafc sharci uu ogol yahay maaha sidaa darteed waxa la kala gadan kara maaha nafcan hadda wuxuu isagu u yaqaan sharcigu nafc ma yaqaan maala bahallada iyo xayawaanaadka abeesaa jira dabaqaloocbaa jira kuwo kalea jira kuwaasoo kale marka kutubtu ka hadlayaan waxaa la dhahaya waxaasoo nafci leeyihiin kaa bahalladaas ama xayawaanaadkaas waxaasoo nafci leeyihiin waxaasay daawo yihiin waxaasay u fiican yihiin waxba lama kala gadanayo waxbahe lama kala gadanayo qolaas ka soo baxaysa waxay dhahayaan abeysadaa la rabaa abeyso soo urusha ama dabaqaloc soo urusha ama magangooyo soo urusha si waa dhaweyta socoto oo kale waxba lama kala beecsanayo ama bahalkii maxaa diinkii walkii diinkaaya waa dhowto wadanka soo galay waay lama rabo waxaa kaloo shardiga wa kownuhu ahaanshihiisa maqduuran calayhi uu yahay shaygu mid la awoodo dushiisa maqduuran mid la awoodo calaa tasallumihi qaadashadiisa ya tasliim macnaa qaad waxna waa dhiibidiisa tanna waa tasallumihi la wareegidiisa shay lala wareegi karo waa inuu yahay haddaad xataa adiga gadaya aadan wareejin karin qofkaa ka gaday waa inuu la soo wareegi karo maqduuran calaa tasallumihi waa inuu yahay waa mid la awoodo calaa tasallumihi taasaa shardiya xisan wa sharcan maalan neef baa la dhacay gaari baa la dhacay ama waa dhuma dee ma qof baa ka gada ka dhaca hal qof baa ka gada ka dhaca qofka raadsan kara hashii baa kaa dhuntay soo ilaah laaya maaha anaa aqaani adigu iga ga ama ha gaarigii lagaa dhacay kan dhacay anaa aqaan saan uga qaatay adigu gaariga inaad leedahay waa ku aqaanaa iga gado anaa ka xoog badan midka dhacay waa ka gado isagii baa markaas marka waa calaa tasallumi macnaha waxa weeyaan qaadashadiis ya iyo la wareegidiis waa in la awoodo laakiin wax aan taas la awoodin lama kala gadan karayo wuxuu yidhi waxaa kaloo shardiya wa wilaayatun wilaayo inay u ahaatay lil baa'ici qofka wax biicinaya caleyhi shayga dushiisa qofka shayga gadaya waa inuu wilaayo ku leeyahay isagaaba leh hadduu doono wilaayo waa inuu ku leeyahay isagaa milkisan ama waa loo wakiishay iyo ama waa loo idnay waa aabe waa awoowe waa kii loo dardaarmay waa qaadigii iyo wixii la mida o shay aadan wilaayo ku lahayn see u gadaysaa hal halkan jeexa laga soo kaxayso nin soo dhacay oo tuug ah oo halkaan keena muxuu ku gadayaa wilaayo kuma leh looma wakiilan mas-uul kama ah ma gadi karo beeca saxaya maaha yo qofku shayga aan ogaday waa inuu wilaayo ku leeyahy war shaygaa iga gadaysa muxuu yahy anaa leh waa la ii wakiishay ya iyo wixii la mid a wakaa mas-uuliyaddaas ku leeyahy waxaa kaloo shardiya wa cilmun ogaadi lilcaaqidayni bih waa inay yaqaanaan lilcaaqidayni bihi labadoo kala garanaya shayga waa inay yaqaanaan see u yaqaanaan caynan min jihati cayn hashii heblaaye ahayd gaarigii hebel ahaa cayntiis baa la yaqaanaa oo ku cilmi leeyahy iyo waqadran xagga qadarka inta uu yahay wa sifatan xagga tilmaanta labada wax kala beecinaya waxaan la ogeyn oo la aqoon lama kala gadan karo ee waxaa la rabaa wixii imaa inuu cayn la kala gadanayo la yaqaan tahay wa imaa dimmo iyo salam oo aan u tegi doona inay mid tahay lacagtan waxaa kugu horumarsaday waxa weeye inaad ii keento gaariga noocaas iyo noocaas iyo noocaas waa kat ama kuwii gaariga haysayba waxay dhahay sida hadda bangiyada qaar isticmaalaan oo kale waxaan kaa gadnay shayga noocaas oo noocaas inaad lacagta intaasa noo keentid bilba intaasaa bixinaysaa shaygii bay marka keenayaan shaygii bay kaa gadayaan lacagtii baa siinaysaa in sidaa ugula heshiisay waaya tilmaam baa laakiin shayga loogu diray ha gaariga aan rabo waa gaariga noocaas oo noocaas oo noocaas guriga aan rabo waa guriga noocaas oo noocaas oo noocaas cilmun lilcaaqidayni bih caynan min jihati cayn wa qadaran min jihati qadar wa sifatan min jihati sifa cayna waa maxay shayga mucayanka cayntiis qadran xagga min jihati qadar waayo shay isku dhexdhexdarsan oo kale wey hal saac oo maalan waxaan kaa galay guud intaas goobtaa dhan oo raashinkaa saac ka mida qadarkii baa la yaqaan shayga saaca koo ka noqon doon lama yaqaan lakin qadarkii baa la yaqaan raashinka halkaa karooran saac ka mida ama kiilo ka mida kaa gala qadarkii baa naqaanaa waaya taasoo kale noqonaysa ama xagga sifada tilmaantii baa la garanaya qadarkiina waa la garanaya shuruudu shuruudu siiqati lbayci beeca siiqadiisa shuruudeeda shuruudu siiqati lbayci beeca shuruudiisa siiqadeeda ayb marka insha allah casharka dambe halkaa ka bilaabanaya wallahu subxaana wa tacala alam sawaab